الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت كدب waxaa farxadayno ah inagoo ilaahay isxusuusinayna inaynu halkan isugu nimaadno isagana digayna wixii uu inooga digay isna farayna wixii uu rabbi ina faray tabaaraka wa tacaala wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin dadka mu'miniinta ahiba had iyo jeer culimo iyo caamo madax iyo raciyad inta ay wanaagga isfarayaan horumar bay leeyihin mushkiladdu waxa ay dhacdaa had iyo jeer marka ay dadku kala aamusaan ee qof waliba meheradiisa iyo gurigiisa uu iskaga egaado taariikhda islaamka had iyo jeer marka dib loogu noqdo kol kastoo islaamku uu toosayay ama uu hore u marayay waxa macruuf ahayd waa waktiga dadku ay diinta isku baraarujinayeen ee aada isu dhiirinayeen mawduucan caawa oo ah macsiyada ilaahay oo laga fallaagoobo ama lagu gacan saydho waa ilaahay oo laga godob galo bal raadka ay ku keento qofka iyo ummaddaba raadka ay ku keento macsiyada waxaa la ydhaha macsiyadu waa ilaahay boqorka ahaa ee la ogolaan lahaa loo hoggaansami lahaa oo dadku uu ku gacan saydho ama ka godob galo taasaa macsiyo la ydhaahdaa macsiyadaasi bulshada raad bay kaga tagtaa qofkana raad bay kaga tagtaa dhulkana raad bay kaga tagtaa mawduuca runtii waxa aynu ku doorannay arrimo dhowra ta u horraysa weeyaane innaga oo bashara bani aadama bani aadamkuna mar walba waa inuu ogaadaa siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam kullu bnu aadama khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun ina bani aadam oo dhami inuu gafayo oo dembiilo uu noqonayo inuu ogaado wey xalkiisuna uu towbadkeenya taasi waa mid ma ihin dad macsuumiin ahoo dhowrsoon rida sida rususha culimadeenna iyo caamadeenna waayeelkeenna iyo kuweenna yar madaxdeenna iyo raciyadda mid waliba uu gafaya taasi waa mid midda labaad waxa ay soomaalidu yidhaahdaan khayrku waxba kuma yeelan shar u toogahay macnaheedu waxa weeye qofku hadduu sama samaynayo cibaado ilaahay iyo wax wanaag ahoo khayra uu samaynayo waa wax u xaasila wax u diyaaro weeye wax ilaahay u kaydinayo u korinayo weeye laakiin waxa mudan inuu ka feejignaado iska ilaaliyo musiibada iyo macsiyada wixiisa wanaagsan burinaysa sidaa daraaddeed ayaa waxa uu lahaa saxaabigii la odhan jiray xudayfat bnulyamaan radia allahu canh dadku waxa ay weydiin jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam khayrkay weydiin jireen aniguna wuxuunan waraysan jiray uun waxa sharka la idhaahdo ayaan weydiin jiray makhaafata an yudrikanii anigoo ka cabsanaya in sharkaasi ugu dhaco dadku khayrkay waraysanayaan waxaa ka warran waxaa ka warran waxaa ka warran aniguna waxaan leeyahay balaayadaa ka warran balaayadaa ka warran balaayadaa ka warran anigoo ka cabsanaya balaayadaas inay soo gaadho taasina waa mid kale oo runtii mudan in la ysugu baraarujiyo wixii ilaahay addoonka ka fogeynaya waa sababaha aynu ku doorannay ta saddexaada aynu ku doorannay mawduucan waxa weeye maanta waxa arrimaheenna o dhan halkaa dhigay hadduu yahay caalamulislaami iyo haddii uu yahay innaga gaar ahaanba waxa dadka adduun iyo aakhiraba ka daciifiyey ma aha ilaahay oo dulmiyaya xaasha walaa yadlimu rabbuka axada ilaahay addoomaha ma dulmiyo laakiin waxaa halkaa dadka dhigay ee aynu arkayno dhibaatada iyo guuldarrada jirta dhan walba waxa weeye xaqiiqatan macsiyada iyo gefka aynu gelayno taasaa sababaysa sababaha haddii aynu ku doorannay mawduucan waxaa kaloo aynu isxusuusin lahayn qofka muslimka ah in waxaa macsiyada la yidhaahdo aanay u sahlin arrimo dhowrhii ama aanu macsiyada iyo gefka samayntiisa ugu kadsoomin arrimo dhowra ta u horraysa weeyaane waa inaanu macsiyada qofku yaraysanin waxa macsiyada iyo gefka la yidhaahdo ha yaraysanin ciddaa doonaysaba ahaw waa inaad u aragtaa sidii ay u arkayeen asxaabtii nebigu ridwaanullaahi calayhim saxaabiga la odhanayay anas ibnu maalik oo nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu tilmaami karo inuu ahaa xoghayntiisi khaaska ahayd siduu isaguba tilmaamayo toban sannadood ayuu xoghayn nebiga u ahaa calayhi salaatu wasalaam waxa uu anas leeyahay isagoo ummaddii dambe ee wakhtigaa uu soo gaadhay ee taabiciinta ahaa la hadlaya wallaahi waxaad samaynaysaan buu ihi arrimo idinla yaryar ayaa samaynaysaan aanu ku tirin jirnay wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam min almuubiqaat dunuubta waaweyn ee adhaxda lagaga jabayo qofku ayaan darro uu kula kulmayo wax aanu u arkayna inay tahay ayaa iminka samaysaan buu ihi dadyahow taabiciintiibuu la hadlaya war berigii hore waxyaabaha qaarkood oo aanu u arki jirnay musiibo weyn inay tahy baaba maanta idinla yar waa sidaynu nahay un walaalayaa qofkoo diinta caaya ilaahay caaya ribada cuna dulmi wax ku cuna aafaad kala duduwan sameeya wax dee dadka iskala yar weeye qofkoo cibaadada ilaahay ka tagoo aan tukaninba qofkoo xaaraan ku dhaca wax iskala yarba weeye maanta dadka asxaabtuna waxay arkeen in islaamnimadaba lagaga baxayo kabiira min alkabaa'ir ay tahay waxaa kalou leeyahay cabdillaahi ibnu mascuud radia allaahu canhu asxaabtii runtii wakhtiga hore islaamay ayuu ahaa qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa aada u yaqaanay nebiguna uu ammaanay calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay isagoo tilmaamaya aragtida dadku ay ka qabaan dembiga qofka mu'minka ahi buuri dembigiisa waxa uu arkayaa ka jabalin yajlisu taxta buur aada u weyn oo hoostiisa uu fadhiyo oo kale buur weyn oo hoosteeda uu fadhiyo oo soo dumayso sida gebiga soo laalaadoo kale qofka mu'minka ahi saasuu dembigiisa u arkaya markaa goor walba wuu iska eegayaa goor walba talow muu kugu dhici buu leeyahay wixii ka imanaya dembigani markaasuu aada iyo aada uga warwaraya ilaahayna uga tawbad keenaya qofka munaafiqa ahina waxa uu u arkayaa godobta uu ilaahay ka gelaya iyo dembiga ka dubaabin mara calaa anfihi faqaala haakada duksi yar oo sankiisa un sidaa u maray dabeetana gacanta un sidaa uu iskaga kaxeeyey duksiga iyo had iyo jeer xasharaadku marka uu kugu soo boodo sanka iyo afka iyo indhahayo ishu gacantunbaad saa yara tidhaahdaa sidaasoo kale u arkayaa qofka munaafiq ahina dembiga buu leeyahy saxaabigaas waxaa kaloo xikmadi ay leedahay ha eegin dembiga yaraantiisa waxaad eeg waxaad eegtaa ilaaha aada caasiyayso weynaantiisa ilaha aada caasiyayso weynaantiisa eeg oo ha eegin dembiga yaraantiisa waxaa intaasoo dhanba isku wada fuuqsaday xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee uu leeyahay iyaakum wa muxaqaraati dunuub fa inahuna yajtamicna cala alcabdi xataa yuhlikna aw kamaa qaala calayhi asalaatu wasalaam war iska ilaaliya buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dunuubta ay yaryaraysanaysaan dembi badan baynu aragnaa inuu sakiiro yahay kaasi waa iska sakiiro kaasi wuu iska yaryahay wax iska sahlan weeye kabaa'irta maaha war taa iska ilaaliya buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka way u biiraan oo ay u biiraan ilaa ay halaagaanba buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaa uu dembigaasi qofka halaagaba waxaa kaluu tusaale ku bixiyey dunuubta yaryare qofku uu sahashanayo waxa ay ka dhigan tahay qolo intay meel degeen buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam qof waliba iyagoo doonaya inay dab shitaan ayaa qofba uu la yimi xansas yar oo kooban oo gacanta uu kusoo qaaday talan hadday boqol qof ahaayeen ama konton qof ciidanka meesha degay qofba in yaroo xansasuu keenay kanna in yar buu keenay meel halkana baa lagu ururiyey dee maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa kuus weyn oo runtii haddii dab lagu qabto meeshaba laga kacayo saas tusaalahaasu ku bixiyey dembiga nebigu calayhi salaatu wasalaam dembigu markaa waa inaanu kula yaraanin yaraantiisa ha eegin laakiin sababaha dartood waa inaad aada uga feejignaato waa inaanay sidoo kale kuu sahlin dembiga adiga oo isleh wallaahi rasiid weyn baad haysaa cilmi baad leedahay waxaad leedahay cuud fara badan oo aada bixisay dacwad badan iyo diin ilaahay baad faafisay jihaad baad gasho cadowbaad la dagaalantay qur-aan kariimaad akhriday oo qof saahida baad tahay arrimahaasoo dhammi yay ku dagin oo ay kuu kadin waayo wuxuu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalinka qiyaamaha waxaa la keenayaa qof baa la keenayaa nin baa la keenayaa buu nebigu ninkaa isagaa naarta ayaa la gelinaya kadibna waxaa ka soo dhacaya mindhicirkiisa fatandaliqu aktaabu kolkaasuu markuu mindhicirkii soo dhaco ayuu ku wareegayaa saasuu ugu wareegayaa sida had iyo jeer neefka haddii geedkaa lagu xidho uu saa ugu wareego in badan ama dhagaxa wax lagu ridqayo sida loo wareejiyo saas oo kale ayuu ugu wareegaya dadkii ahlu naarka ahaa ee naarta la galay ayaa ku soo ururaya waxay leeyiin war sheekh hebel maxaa kugu dhacay soo adigii sheekh ahaan jiray soo adigii wanaagganna fari jiray soo adigii xumaanta noo diidi jiray maxaa dhacay wuxuu leeyahay balaayadu halkay ka timi waxa weeye wanaaggana waan idin fari jiray lamanaan iman jirin xumaantana waan idiin diidi jiray kamanaan tegi jirin halka la iga raacay waa halkaa yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun waxaa kaloo saxiixu muslim ku sugan xadiid isaguna macnaha ku dhow oo rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam maalinta qiyaamaha cidda ugu horeysa ee la xukumaya waa saddex qof saddex qof weeye qof waa mujaahid shahiiday qofna waa caalim dacwadda faafinayay qofna waxa weeye qof qaniya oo ku talax tegay waxbixinta iyo deeqda oo deeqsiga ka aynu nidhaahno wey oo gacan furnaa saddexdanaaba naaraha gelintooda laga bilaabayaa buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam midka u horeeya waa qof shahiiday dabeedna ilaahay waxa uu ula hadlaya si toosu ula hadlayaa nicmooyinka uu siiyey iyo wuxuu isugu hagaajiyey buu qirsiinaya kolkaasaa wuxuu leeyahy intaasoo awooda iyo intaasoo aqoona iyo intaasoo adduuna baan ku siiyey jihaadkii aada gashay ka waran dee ilaahay dartaadaan u jihiday oo naf naf iyo maalba bixiy sida qur-aanka nagu fartay waxba lamaan hadhin taasuu ninkaasi leeyahy kolkaas ilaahay baa waxa uu leeyahy waa xadiisulqudsiga nebigu ka warinaya ilaahay hebelo waxaad u dagaalantay in la yidhaahdo hebel waa geesi arrimahaaga o dhan anaa fahmaya ila ilaahay waa sirri daari ilaahay waxba kama libdhaan qalbigu akhriyaya addoonka waa meelaan cidina gaadhinba waxa aad u dagaalantay si loo yidhaahdo hebel waa geesi intaa aad doonaysayna waa lagu yidhi xagga naarta ukac subxaana allah uma umira bihi fasuxiba calaa wajhi xataa ulqiya fi nnaar ninka labaadna waxa weeyaan buu nebigu yihi rajulu tacallama alcilma wacallamahu waqara'a alqur'aan waa qof cilmigii bartay oo baray oo qur-aankii kariimkaa akhriyay oo khushuucay oo ku cibaadaysay kolkaasaa dabeedna ilaahay uu yeelaya oo la hadlaya nicmooyinka u sameeyey oo u diyaariyay o dhan buu xusuusinaya maxaad ku qabatay nicmadaa tii cilmiga tii caqliga tii cududa iyo awoodda aan ku siiyey maxaad ku qabatay dabeetana waxyaabii u qabtay buu sheegaya ilaahay dee arrimahaasaan qabtay oo dartaabaanu qortay oo cilmigiiaan bartay waan faafiyey ilaahay dee waxba kama libdhaane marka horeba waxa u rikoodh garaysnaa wixii uu qofkani ahaa iyo sariiradiisa wixii ku qarsoonaa kolkaasaa ilaahay u leeyay mee waxa aad cilmigan u faafisay waxaad qur-aanka ugu luuqaynaysay u akriyeysay waxaad arrimahaasoo dhan u samaysay si loo yidhaho waa caalim si loo yidhaahdo waa qaari qofkaa isaga ahi waa xaafid xaafid tegay wey qaari aada iyo aada qur-aanka u yaqaano wey caalim cilmiga aada ugu fiican wey dadka unbaad ka dhammaan lahay waxa aad ahayd xuska ilaahay midaanu la weynayn laakiin xuska ummaddu ay la weynta ile ilahay wuxu uhi walaa dikru llahi akbar ilaahay xuskiisaa wax walba ka weyn taa maada aaminsanayn laakiin xuska dadka jeclay isagana naartaa loo kaxeeyo halkaasaa bartanka loo dhigay midka saddexaad waa qof maalqabeena taajirka ka aynu nidhaahnaa qaniya qofkani mar kastoo wax la yaboohinayo waxbuu bixin jiray mar kastoo jihaad la abaabulayay waxbuu bixin jiray mashruuc khayri ah haddii la wado waxbuu bixin jiray sadaqadiisu way badnay akoonkiisu waa buuxay laakiin ilaahay marka uu hor yimaado ee ilaahay uu su-aalo waxa uu leeyahy ilaahay saasaan sameeyey saasaan sameeyey dartaabaan u sameeyey ilaahay waxa uu leeyahy maya waxaad arrimahan oo dhan u samaysay si loo yidhaahdo hebel waa deeqsi hebel waa deeqsi intaasay naftu kuu haysay intaasaad u dhimanaysa wey intiina laguu yidhi waqad qiila laka naartu ku galay waada arrimaha eeg marka waxaynu uga jeednaa cilmi badan iyo cuud badan iyo runtii diin wanaagsan baad adigu leedahay oo nooca la sheegaya la cadaabaya mahidaas odhan hada waxaa tahay nin shabaab min adalaba nasha-ta fii cibaadat illaah ilaahay cibaadadiisaad ku barbaartay ta adiga waxba kaa xumaan maayo dadka la sheegaya waa caamadaa banaanka jooga iyo haysodhanin kuwaa faasiqiintaa wey liiska ha iska saarin adugu ha iska saarin sidaa darteed inuu qofku feejignaado waa lagama maarmaan oo mar walba oo aada iyo aada u baraarugsanaado waxaa kale oo iyaduna muhiima qofku inaanu ku kadsoomin ilaahay naxariistiisa sida soomaalidu idhahdaan had iyo jeer marka la yar waaniyo ama la wacdiyo in allaha kafuurun raxiim bay dhaha bal ilaahay waa kafuuru raxiim macnaha wuxuu soo afjarayaa wixii loo sheegayay buu leeyahay waxba ha ii sheegine ilaahay wuu naxariistaa haddii wax iga dhacaan walaazim walaabudda anlaa taktara biraxmatii wa bicafwi ha ku dagmin oo ha ku kadsoomin cafiska ilaahay waxa uu lahaa axadu salaf rajaynta aada rajaynayso ilaah aanad adeecaynin taasi waa axmaqnimo buuri waa axmaqnimo sababtoo ah ilaahaad amray gacantaada in loo jaro saddex dirham oo aada xaday dee maxaad kaga aamin noqon inuu naarta ku geynayo dembi yar aad samaysay inuu kuu geyn karo ile qofku nisaabu sariqa intuu ahaa qofka inteebaa loo jarayay gacantiisa midig markuu saddex dirham iyo wixii ka badan xado ayaa marka saddex dirham hadduu gacanta kugu jaray dee in yaroo dembiyahoo aada samaysay iyadana wuu kugu cadaabi karaa xasanulbasri caalimkii la odhan jiray ee taabicigii jaliilka ahaa oo runtii ahaa nin aada iyo aada cibaadadiisa iyo suhdigiisa uu u badan yahay oo baac dheer kule baabkaa isaga ah sida kutubu suluuk macruufka ku ah ayaa waxaa lagu yidhi naraaka tawiila albukaa xasano waxaanu ku arkaynaa in oohintaadu ay badan tahay adigoo cibaadadaadu ay badantay adigoo jihaadkaagu uu badan yahay adigoo sadaqadaadu ay badantay adigoo dacwadaadu ay badantay ayaa haddana aanu arkaynaa in badan inaad ilmaynayso waxaan kuu gawaamay waa maxay ama aada ka baqaysa ilaa waa adigan diin iyo dadaalun wadee markaasaa waxa uu leeyahy akhaafu an yadraxanii fi nnaari walaa yubaali waxaan ka baqanaya inu naarun ilaahay bartan kai dhigo aanu iba aaba yeelinba mar kale ayaa xasan albasri nin baa weydiiya wuxu uhi ya abaa saciid kayfa nasnac bimujaalasati aqwaamin yukhawifuunana xataa takaada quluubuna tanqatic bal ka waran buu uhi dadkan qaarkood wax wacdiya iyo culimada qaarkood ayaa markaanu la fadhiisanay nawaaniyaan qalbiguba uuna googoy gaalaa cabsida nagu dhacda oo xagga naxariista iyo jannada nooma yaro badiyaane cadaabkay aada nooga warramaa bal kuwaa ka warran markaa ma iska daynaa buu leeyahy kuwaasi cabsidii bay nagu badiyeene markaa waxau uhi wallaahi la an tasxaba aqwaaman yukhawifuunak xataa tudrika amnan khayrun laka min an tasxaba aqwaaman yuawimu yu'amminuunak xataa talxaq xataa talxaqaka almakhaawif wallaahi waxa kuu fiican buu uhi qoliyo oo ku cabsi geliya ilaa aada aamin noqonayso oo camalkii aad ku aamin noqonayso aada la imaanayso inaad qoladaa la saaxiibtaabaa kaaga fiican qaar kuu sakhira oo kuu sahleeya kuu sahla oo kuu busteeya balaayo kuu dambaysa oo dabeetana aada isdhigato oo halkaa lagu halaago saasuu ku qanciyey waxaa kaloo runtii aynu sii xusi lahayn in iyadana aan lagu kadsoomin qofkii oo macsiyo samaynaya oo haddana dhiilkiisu iska buuxown reerkiisu iska camilan yahay adduunyadiisu iska badanta inaanay taasi ummadda lugoynin taasi waa inaanay lugoynin waxaynu odhan karnaa waa waxyaabaha kalifaya arrintan in aada laysu xusuusiyo macsiyada iyo ka hadalkeeda cumar ibnu khadaab radia allahu canhu waxa uu leeyahay islaamka waxa loo yaabaa qaybihiisa kala duduwanna dumin doona marka uu ku barbaaro man laa yacrifu aljaahiliya qof aan jaahiliyada waxba ka garanayn maanta dad badan ha u badnaadeen dadka xagaaga inoo soo noqonaya ha u badnaadeen dadka tacliinta sheeganaya qarbiga iyo fikradahooda la dhacsan iyo cuquushooda ee aada ugu saamoobay in badani runtii waxa ay istusayaan war malaha ummadda sidan u barwaaqaysan sidan u warshadaysan sidan ciriya dhulba u maraya sidan u hubaysan jinsiyadoodii iyo wadankoodii dadku uu jecel yahay malaha kuwanaaba dadka wanaagsan malaha kuwanaaba dadka wanaagsan in badani runtii taasay ku lugodaa taasina waxa ay culimadu u bixiyeen magaca ah istidraaj istidraaj rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yihi xadiid axmed iyo dabaraaniba ay warinayaan idaa ra'ayta allaha caza wajalla yucطi alcabda min addunya calaa macaasih maa yuxib fainama huwa istidraaj xadiidkaasay ka qaateen magaca culimadu marka aad aragto addoon ilaahay caasiyayo haddana wuxuu jeceliya ilaahay ugu shubayo dadkiibaa u badan dunyadiibaa u badan dalkiibaa u camiran sumcaddii awooddii wax walba waa leeyihin ummaddaasi haddana balaayada ay booshaaqayaan iyo nicmada ay aafada ay ku dhex jiraan aad bay u badantay markaad taa aragto waa lugoyn ilaahay uu sii lugoynayo karkaarka la weydaarinayo falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum wallahu laa yahdi alqawma alfaasiqiin karkaarkaa la sii weydaarinaya waata ilaahay uu ka warramay suurat alancaam falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin xataa idaa farixuu xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum bakta faidaa hum mublisuun wixii aan ku waaniyey markay ay diideen buu ilahay yidhi albaabo badan baan u furay oo adduunyada ah waxyaabaha qaarkoodoo dabeedna loodhan war kuwanima mucjisaad ba wax badan baan u furay markii ay dabeetana ku farxeen akhadnaahum bakta si kadaa baanu u qabanay waa adiga arkayo had iyo jeer ummadaha xadaaraddii horumarka sheeganaya gaaladu sida ay u burburaan si dhib yar weeye shuuciyaddii baynu arkaynay laga yaabsanaa awooddeeda iyo aqoonteeda kuwa kale raasamaaliyadee maanta caalamka iyaguna dhan walba u jiidhaya iyaguna waa noocaasu awoodaha noocaasa ee ilaahay uu helkiisu ka maqan yahay in yarunbay ku burburaan idan taasina insaanka waa inaanay lugoynin macsiyadana waa inaanay kusii dheerin haddii aynu intaa ka gudubno waxa aynu usii gudbi lahayn altaxdiiru min almacaasi nusuus aada u badan baa waxay ku soo aroortay macsiyada ilaahay laga galo godabta ilaahay laga gelayo iyo khilaafka ilaahay rasuulka la khilaafayo nusuus iyo daliilo aayado iyo axaadiid balahoo aada u badan baa ku soo arooray oo la inafanaya inaynu feejignaano aadna aynu uga fogaano wixii ilaahay ka cadhaysiinaya dembiga nusuustaasi runtii way ka fara badan tahay inaynu halkan kusoo koobno laakiin bal waxaynu ka soo qaadan doonaa uun qaarkood qaarkood baynu nusuustaa ka soo qaadan doonaa waxaa nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ummaddan isagoo la hadlaya ayaa waxa uu tilmaamay kolay dhinacna waxay ka soo gelaysaa macsiyada macnaha raadka ay leedahay yaa macshar almuhaajiriina khamsu khisaalin acuudu billaahi an tudrikuuhun ummad yahay buu leeyay kuwii waktigaa joogay buu nebigu la hadlaya calayhi salaatu wasala innaguna waa la mid muhaajiriintii iyo ansaartii buu la hadlaya waxa uu leeyahay shan arrimood waxa aan ilaahay ka magan gelayaa inaanay idin soo gaadhin shanta arrimood waa maxay faaxishadu iyo sinadu haddii ay qolo ku faafto ilaa ay muujistaanba oo ay noqoto waxaan laba qarsaninba ilaahay waxa uu ku imtixaanaa bialawaaciin waalawjaac allatii lam takun fii aslaafihim aladiina madow cuduraa ilaahay uu ku sallidaa kala duduwan mid caloosha ah mid uurka ah mid maskaxda ah mid jidhkao dhana cuduraa ilaahay uu ku sallidaa aan hore loo aqoonin faaxishada waxaa la yidhahdaa marka ay faafto ma hiya alfaaxisha faaxishadu maxay tahay faaxishada asaalatan waxa ay caan ku tahay waxaa la yidhahdaa sinada azina sinadu halkay maraysaa innaga imika sinadu dee waxa ay maraysaa runtii meel la yaab leh magaalooyinkeenna waddanka mafrishyada mukhbaaradaha meelaha dadku ay ku isticmaalaan gawaadhida intaba way dhacdaa gaari beersool baa loogu nabanayaa guriga layr baa loogu shidanayaa khamrigaa loogu cabbayaa kullu daalik maxsiyadu waxay maraysaa meel aan hore loo aqoon maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay waxa aynu arkayno waxa ka dhashay maanta waxa aynu arkayno ee cudurkii wadamada jaarkeenna kharaabiyey uu soo siqayo soo siqayo bersantka ama nisbada uu ku soconayo aad bay runtii u dheeraynaysa aad bay u dheeraynaysa berigii hore waxaa laga soo qaadi jiray sida etoobiya iyo wadamadaa kenya iyo jabuuti iyo laakiin maanta halkan ay maraysa halkeennan ay taagantay dadkii xambaarsanaa qaybinayay baa la soo dhoofay innagiibaa in fara badan oo ka mid ihi ay qaaday xaqiiqatan ummadduna masalle qulay ku wada fadhidaa waxaa lagu wada fadhiyaa caw keliya hadday dhan ka soo dab uu ka qabsado inta kalena way gaadhi dar iska macsuumin oo iska dhowrsoon ayaa waxaani uu ku gaadhi karaa si dhib yar marka rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam taasi waa balaayo dhacaysa oo ka iman doonta macsiyada la xalaashada runtii baaday ee dee cid suurisanaba ila wuxaa haddii lala dagaalamayo shacbiga iyo maamulku ay hor taagan yihiin oo cid diidaysa la arkayo lalama jaaro laakiin markaa cid la waayo qofkii xumaanta samaynaya dabad uula soo baxaya waxaa kaluu nebigu tilmaamay dhibaatada xagga dhaqaalaha haddii dadku ay nuqsaamiyaan kafada iyo miisaanka waxaa lagu imtixaanaa laba arrimood aada u khatar badan abaaraa ilaahay uu ku sallidaa maamulkana waa laga xumeeyaa abaarihi runtii waynu aragnay oo in fara badan dee madarku siduu ahaan jiray iyo barwaaqadu si ahaan jirtay iyo dhulku barakadu lahaan jiray mee dhulku barakadu lahaan jiray ma jiro dadku markay noocaa u xumaadeen iyagu dhaqaale ay ka xumaadeen akhlaaqdii ka xumaadeen cidda mas-uuliin looga dhigayana waa cid midabkoodaoo kale leh ayuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam shaar iyaga la eg oo maamulkooda ahunbaa loo jaraya maamul ka xumaaday markaa ayay ka cabani cid jaa-iriin oo daalimiina baa lagu sallinayaa kolkaa oo dhaqaalaha ka xumayso oo aqoonta ka xumayso oo akhlaaqda ka xumayso waxaa kaluu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii qola ay sekada mancido macnaha ay hor joogsadaan waajibkii ilaahay uu saaray iyadana naxariistu inay yaraanayso haddii dadku ay caadaystaan inay ballanta jabiyaan mas-uuliintii iyo raciyaddii iyo culimadii iyo odayaashii iyo wixii ballanta la odhan jiray iyo cahdigii la wadagelayay hadduu noqdo wax iska fudud oo iska sahlan tahay in lagu kala baxo haddii taasi ay timaadana wuxuu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam markaana waxaa imanaya sallata allahu calayhim caduwan min kayrihim ummado kalea ilahay uu ku sallinaya marka iyagu isku kalsoonaan waayeen dad kalea kusoo duulaya oo ilaahay uu ku karbaashaya waxaa kaloo nebigu uu xusay calayhi salaatu wasalaam arrinta shanaad ah markay dadku ka tagaan kitaabka ilaahay inay distoor ka dhigtaan kitaabka ilaahay marka uu noqon waayo nidaam haga kolkaana jacala allahu ba'sahum baynahum iyaga ayaa arrinkooda iyo aragtidooda laga dhigaa mudacyo isweydaaranaya markaasaa quluubtooda la ysku dhuftaa kolkaasaa khilaafkooda u bataa marka xaqiiqatan nusuusta ka digaysa aada iyo aad bay u fara badan tahay waxaa kaloo aynu xusi lahayn macsiyadu raadka ay leedahay qodobo ka mid a taa cinwaanka ku qoran raadka ay leedahay qur-aanka kariimka haddii aada akhrido waxa uu tilmaamay dadkii caalamkan soo maray ilaahay godabtii ay ka gelayeen iyo dembiga ay ka gelayeen raadka uu caalamkan ku reebay qisaska qur-aankaad ka akhrii karaysa qisooyinka qur-aanku uu ka warramo kasoo bilow qisada nebi aadam nabiyullaahi aadam calayhi salaam iyo xawa iyo iblays oo u gabaara burdeeyey oo kasoo riixay jannadii ay ku jireen nebi nuux qoomkiisii qowmu huud qowmu saalix qowmu shucayb qowmu luud qowmu muusaa qowmu ciisa kulluhum qur-aanku wuxuu u sheegayaa qoloqolo ayuu uga warramaya weliba qisooyin badan baa dhowr iyo toban weyn soo noqnoqonaya sida qisada nebi muuse oo kale in fara badan bay soo noqonay taasi waxay tahay macsiyada iyo gefku raadka ummadaha ku reebay iyo sida u adhax jabiyey iyo siday adduunyada uga tegeen waa taariikh runtii u baahan inaynu ka faa'iidaysano ilaahay baa waxau ihi laqad kaana fii qasasihim cibra qisooyinkooda cibra ku sugan maaha wax loo akhriyayo sida noofallada iyo sheekada iyo wax sheeko xariir laga dhiganaya maaha laakiin waa kalaam ilaahay waa tijaabadad soo mareen waa ummado waddada ka baydhay waxuna ay sameeyeen darteed waxaynu haddaba balyar sardin lahaynoo xoogaa aynu ka qaadan lahayn dhibaatada runtii ka timaada shaksiga ku timaada ee ummadda ku timaada sida dhibaatooyinkaa hore aynu soo xusnay waxay u badnaayeen xagga ummadda laakiin shaksi ahaan qofka macsiyada samaynaya rag iyo dumar mid kasta ahaadee wuxuu ilaahay diiday waxyaabaha ku dhacaya waxaa ka mid ah saynu nusuusta ku hayna tijaabooyinka lagu arkay kuwan marka u horeysa xirmaanulcilm qofku hadduu caadaysto noqdo macsiyada wuxuu ilaahay diiday uu dayn waayo waxa ka lumaya waxaa la yidhaahda cilmiga macnaha ma yeelanayo cilmi oo sideedaba taqwada iyo alla kacabsiga waxa ku kobca iyo daacada ilaahay aqoonta iyo macrifada ayaa ku kobca waxaa la yidhaahda macsiyada iyo dembigana waxa ku yaraada aqoonta iyo macrifada iyo garaadka san wattaquu llaha wayucallimukum allah ilaahay baa yidhi ilaahay ka cabsada aqoon hesheene mid waloo inaga naga mid a haddii la yidhahdo jahli iyo aqoon iyo maad jeceshay muxuu odhanaya waxaan jecelahay aqoon waxaan jecelahay nuurka cilmiga nuurka cilmiga way madoobaysaa macsiyadu imaamu shaafici raximahullah shicirkii uu tirinaya taasuu kaga cabanaya shakawtu ilaa wakiicin su'a xifdi fa arshadanii ilaa tarki almacaasi وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي هذا لقون ما دي الدونيسي هذا من الدين يدونيس يا هذا دونيس السفي على هذا فكرة انت لا ضاعد إلهي أي رنتي أتكه ليس يا لك عبسك محسيدا لو كاقا مضوبانيا وحل بعض الرأيات كذا كم إذا إن أرساقده إلهي وقفك كغلهم إياه وأرساقده يتكح بعض إنسان كوين فربنا وحوق علينا oo u ordayaa bal inuu wax helo wax macaasho tijaaradiisa ha ka macaasho xooggiisa ha ku macaasho dadku waxay aada u jecel yihin inay balkasbaan dakhli inay wax soo ururiyaan fii sabiili dunya ayay u ordayaan taa laftigeeda waxaa nusuusta ay tilmaamaysaa in runtii macsiyadu wixii aada kasbaysay aada u ordaysay qofka ilaahay u cibaadaysanaya u daacaysanaya iyo ka kale inaanu isku mid ahayn qolyahan tabliiqa waxay sameeyaan tusaale yaro cajiiba waxay dhahan baasha adduunyada waxay ka dhigan tahay harkaaga oo kale bay yidhi harkaaga oo kale harkaaga haddii aad daba carartana ma kaa hadhayo haddii adugu aad daba carartana gaari maysid bay yidhaah macnaha waa tusaale ay dadka ugu soo dhaweynayaan uun qofka wixii ilaahay uu u qoray in uu kollayba helayo laakiin aanay ahayn ilaahay inay isu seegaan adduunya iyo arsaaqad xadiid wuxuu nabigu ku uhi calayhi salaatu wasalaam musnad imaam axmed iyo ku sugan ibnu maajah bagawi sharxu sunna ina alcabda la yuxramu risq bidanbi yusiibu qofka ilaahay arsaaqada wuxuu kaga xumeeyaa oo biilkiisa uu ku xumaadaa baac mushtarigiisa uu ku xumaadaa dunuubta uu ilaahay ka gelayo aada u fiirsada dunuubta uu ilaahay ka gelayo qofka caabidka ah iyo iyo qofka caasiga ahi xataa iqtisaad ahaan iyo dhaqaale ahaan baanay isku mid ahayn buu tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wax soo saarkii adduunyada ayaanay xataa labadaasi sinmayn ninkii qaaruun la odhan jiray kibray markii ay dardaarayeen culimadii reer banu israa'iil iyo dadkii caabidiinta ahaa waxay lahaayeen wabtaqi fii maa aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya wa axsin kamaa axsana allahu ilayk wartan ilaahay wixii uu kaaga qoray raadi aakhiradaadana ku dadaal ixsaankana ha ka tegin bay idhahan umuurta saa isugu way waxaa ka mid ah raadka ay runtii macsiyadu reebto inuu qofku dareemayo alwaxsha taxsul baynahu wa bayna allah wa taxsul baynahu wa bayna annaas qofku waxa uu dareemayaa diiq ilaahay kuma degana qalbigiisu ummadda uu la joogay ehelkiisa iyo asxaabtaana farxad kuma noola taasi runtii waa wax la tijaabiyey oo la arkay wax la arkay weeye ummadaha maanta aan iimaanka lahayn iyagoo adduunkii leh iyagoo aqoontii maadig ahayd leh iyagoo caafimaad qabo awood leh ayuu ama daar dheer iska soo tuuraya ama xabad madaxa iskaga dhufanaya ama iskubaya iyadoo loo han weynaa khabiir dhan oo ingiriiska ayaa beri dhaweytay istila intuu kayn tegey beertiisii intuu tegey ayuu kawis kaga siiyey xabad madaxa iskaga dhuftay markaasuunbaa raqdiisii la arkay khabiirkii dhammaan dowladda ingiriisku ay u diratay bal inuu hubka ciraaq iyo nuclearka la sheegay inuu wax ka soo baadho oo arrimihiisa dawladdu ay wax ku baysgarayso baarlamankuna wax ku baysgareeyo khabiirkii dhammayntaasi ku tawafay maxaa ku dhacay yashcur bilwaxsha waxa uu dareemayaa gaalnimadiisa iyo runtii macsiyadiisa iyo iimaan la-aanta jirto awgeed wuxuu wuu qaloonayaa wuu qaloonayaa qofka muuminka ahi waxa uu leeyahy marjaciyad buu leeyahy wixii ku adkaadana ilaah uu kula tiirsadaa buu leeyahy laakiin qofkan kale caasiga ahay ma laha cid uu kula tiirsadaba leh ilaahay baa waxau hi aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub ilaahay xuskiisa iyo daacadiisa qalbigaa ku xasila oo ku dega xaqiiqatan oo wehel buu dareemayaa qofku ilaahaysuu weheshanayaa awliyada ilaahay buu weheshanayaa wax qala'a ma dareemayo laakiin kan kale macsiyada darteed waxsha ayuu leeyahy raadka runtii qofka ay ku reebayso macsiyadu waxaa ka mida tacsiiru umuuri falaa yatajihu ilaa ilaa amrin ilaa wayajidhu muqlaqan duuna arrimahoo dhan baa ku jiq noqonaya ilaahw arrimaha noo dhib yare arrimaha oo dhan baa ku adkaanaya hadduu isidhaahdo guurso way ku adkaanaysa islaantaba heli maayo hadduu isidhaahdo baac mushtari samee muftaaxu waa ka xidhan yahay hadduu isidhaahdo maamul raadse iyo mansab wax waliba uu ku adag yahay wax adduunye uu raadiyey oo u fududaanayaa ma jiro leanna waa caasi waa caasi masaalixda dadku ay raadiyaan iyo manaaficda mid waliba way ku adkaanaysa haddii dhibaata ay haysato hore uga kici mayso laakiin hadduu qofku ilaahay caabuday qur-aanka kariimka suuratu dalaaqa waman yattaqi illaha yajcal lahu makhrajan waman yattaqi illaha yajcal lahu min amri yusran waman yattaqi illaha yukafir canhu sayi'aatihi wayucdim lahu ajra suuratu lanfaal yajcal lahu furqaanan arrimihiisoo dhan baa ilaahay uu tabcinaya haddaad doonaysa mafaatixda arrimaha inaad hesho badhamadu ay ku wada furmaan batonada sida ugu dhaqsaha badane loo garaacaya haddaad doonaysa umuurtaadoo dhan ilaahay baad ka cabsanaysa waxaad ka fogaanaysaa waxa la yidhahdo macsiyada raadka runtii macsiyada ay keento waxaa ka mid a annaha tuqasiru alcamr wa tamxaqu barakatah walaabud camriga laftiisa camriga qofka bay yeeraysaa barakadana way ka qaadaa macsiyadu macsiyo maxay tahy de qofka muslimkii u garanayaa macsiya waa wixii diinta islaamku ay kaa xaaraantinimaysabaa macsiya laydhaha noocay doonaysaba aad sababa kaana sakiiratan aw kabiira dembi yar ha ahaato dembi weyn ha ahaato dadku waa dad muslimiina islaamkaynu ka artirsanaa ku dhalanay wixii xaaraana iyo wixii dembi ah waa garanaynaa runtii waxaa dadka ka qarsoomayaa wuu yaryahay waayo fara badan baa wacdiga laga sheegaya khudbadaha laga sheegaya duruusta laga akhriyaya waad garanaysa haddaba in fara badan bay dadku jecel yihiin in cimrigoodu dhaaraado adiga arkaya kuwa loo heesayo cimrigii jiryow baa loogu heesaya ninka boqorka carabta haddaanad odhanin daala cumrug cumrigaagu ha dheeraado haddaanad odhan ku baaskarayn maayo waxa aad ka doonayso qof waliba allah yaxfadak allah yutawil camrak ayuu ka helayaa camrigu suu ku dheeraanayaa maaha xoolo badanood ururiso iyo ciidan badan ururiso iyo madaxnimo buurburan oo aad hesho maaha laakiin waxa uu tilmaamayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaahay oo la caabudo addoon dhaba loo noqdo iyo macsiyada oo laga fogaado in cimrigu uu ku siyaado inuu cimrigu ku siyaado biriga iyo samaha waxa uu waxa ku siyaado cimriga cimrigana waa loo barakeeyaa oo sideedaba muhimaddu maaha cimriga dheer laakiin waxa weeyaan waa cimriga barakada leh haddaad su-aasho kayfa yutiilu linsaanu camra qofku sideebuu cimrigiisa ku dheerayn karaa wuxuu ku dheerayn karaa waxa wanaagsan oo uu ku dadaalo iyo macsiyadoo uu ka fogaado waxaynu ku haynaa qur-aankeenna kariimka ah hal habeen oo qofku si wanaagsan u camal falo oo saacaddii wanaagsanayd uu waafaqo isagoo cibaado iyo camal suuban samaynaya inay u dhigmayso saddex iyo siddeetan sannadood iyo dhowr bilood waa habeenkee laylata alqadr laylata alqadr khayrun min alfi shahrin kun bilood maa baalug maxaad u malaynaysaa haddaad laba sano waafaqdo oo aad saddex sano waafaqdo oo aad afar sano waafaqdo balka war afartii sannadood ku dhufo min dhowr iyo siddeetan sannadood qofkii yaraa ee iska miskiinka ahaa ee kontonka sano jiray cimrigiisii intuu sar intuu maraya isagoo waafaqay matal toban sano ka soo qaad ramadaanadooda ilaahay laylatulqadriga waafaqay intuu maraya intee kunoo sano cimrigiisii gaareen marka xaqiiqatan cimrigu ma aha dherarka laakiin waa barakada barakada ilaahay uu barakeeyo daacadana uu ku barakeeyo laakiin qofkii alla caasiyayaa dee cimrigiisu haba dheeraadee baraka ma laha rasuulkuna si cad wuxuu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam biriga iyo samuhu inuu dheereeyo cimriga macsiyaduna ay nuqsaaminayso oo ay dhacaysana siday culimmadu ku fasirayaan in laba cimri ilaahay uu qorayay hebel hadduu biri iyo samo sameeyo cimrigiisu intaa dheer ha noqdo haddii uu macsiyo sameeyo intaa gaaban ha noqdo labadaa cimriba in loo qorayo dadkuna taa aad bay u wada jecel yihiin in cimrigooda uu dheeraado bacsiyada raadkeeda waxaa ka mid a qofka runtii ka muuqanaya in midiba mid ay u dhiibto markaad caawa gef samayso ama barinta gef samayso waxa kuu sahlanaanaya inaad tu labaad samayso tu saddexaad samayso tu afraad samayso dabeetana aada noqdo caadayste qof caadayste macsiya inaad noqoto waata ilaahay uu ka warramaya uhi falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markii ay leexdeen anna kodad iyo karkaan kaa weydaaniyey baa ilahay ui waa sii fogeeyey halka had iyo jeer daacada iyo samuhuna uu leeyahay barako badan oo ah in marka aad waajibka samayso aada sunnahana raaciso eed sunno kala raaciso aada la qabsanayso kolkaa runtii deeqbaa lala qabsadaa daacada waxaa lala qabsadaa qiyaamka waxaa lala qabsadaa soomka wuxuu qofku la qabsanaya salaada mar kasta oo cibaadada aada sii kordhisaba dhadhan bay qofka u samaynaysa waa musiibada runtii ay leedahay macsiyaba inay macsiyo kuusii dhiibto waxaa raadkeeda ka mid a oo runtii aan la dafiri karaynin in addoonku ilaahay uu ku fududaado ilaahay kol haddaad caasiday maad weynaynin ilaahay baa waxa u leeyahy wamaa qadaru allaha xaqa qadri ilaahay weynayntii uu kuwan ka mudnaa may weynaynin kol haddii ay caasiyeen marka aada ilaahay qadarin weyda adigana ku qadarin maayo indhaha ummaddaad ku yaraanaysaa indhaha cadowgaad ku yaraanaysaa indhaha asxaabtaad ku yaraanaysaa cisigii iyo sharafkii qofka mu'minka ay u lahaa ayaa kaa lumaya oo qofkii ka lumaya sidaa darteed baa ilaahay uhi waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qofka ilaahay uu duleeyo cidina sharaf u yeeli mayso ila marka hore waxay ahayd walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun cisiga dadka mu'miniintaa baa lahaa iyadoo mastarkiisuna uu yahay ilaahay oo ilaahay uu siinayay markay ilaahay cisayn waayaan ay qadarin waayaan dadka muslimiinta cisiguna wuu ka lumaya cadowguna ka haybadaysan maayo waa ka rasuulku tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam aakhiru samaanka haybadii dadka muslimiinta ay lahaayeen intoo iyaga laga qaado ayaa cadowga ay ka haybadaysanayaan iyaguna cadowga kama haybadaysanaya macsiyadu runtii dhibaatooyinka ay leedahay waxaa ka mid a waa fara badan tahay in nacdal uu ku mutaysanaya qofku nacdal ayuu ku mutaysanaya wanacuudu billaah ilaahay nacdashiisa iyo canadiisa ma kari karayno in fara badan baa waxaad arkaysaa iyadoo nusuustu ay nacdalayso qof sameeyey macsiyo ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam nacdal ugu soo jeedinaya waxau nebigu lahaa lacana allaahu man camila camala qowmi luud allaha nacdalo cidda samaysa liwaadka liwaadka waxaa la idhahday gaaladu maanta ay ilaa maxaabiistii ku sameeyeen ila wax dulliyahoo liitee shaydaan baa ka dhex hadlayo ku jiree qurun waliba wuu sahlan yahay cidda taa samaysa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam allaha nacdalo waxaa kaloo rasuulku uu nacdalay sala allahu calayhi wasalam arasul alrajula yalbasu libsata almar'a waalmar'ata talbasu libsata alrajul allaha nacdala buu ihi ninka naag isu egeysiinaya iyo naagta nin isu egeysiinaysa muxuu qofkaasi sheegaya markuu ninkii laba weesaaq isku taagan raamana uu yeesho bal idinku eega dadka dhowaan ka soo noqonaya yurub de runtii waa waajib inoo yaala inaynu hagaajinno aynu la dadaalno qof waliba ehelkiisa uu badbaadiye ile dadku cirka kamay soo dhicin oo waa nooc lasoo jiheeyey waa lasoo jeheeyey innagaa laynagu soo jeheeyey bacda muddana haddii aan la iska caabin oon la hagaajinin dadkaasoon loo gurmanin dee way nala kici doonaan meel aynu marnay la arki maayo xikmadda looga jeedaana waa in dhaqan kale loo soo xambaariyo waxaad arkaysaa inamo garoon ka soo degayoo raama leh macnaa tiimuhu tidcan yihiin laba weesaakna ku taagan isagu waabuu isxariifinayaaba oo reer magaalnimada halkii u dambaysay ayay u maraysaa waxaana nebigu uu xusayaa inuu malcuun yahay oo nacdale ay ku dhacday inantiina shaar iyo surwaalna way isku taagtay timihiina way iska jartay shaar gacmogaabana way qaadatay wuxuunay ku dhowaanaysaa inay naasahana iska kaaweydayso waanay karaynin uune laakiin iyadiina waa nacdalantay marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamayaa in taa nacdal uu ku mutaysanayo qofku waxaa kalou nabigu nacdalay calayhi salaatu wasalaam lacana alraa'isha waalmurtashi waalraashi qofka bahasha laaluushka laylaa bahalka bahalka laaluushka laylaa qaadanaya iyo ka bixinaya iyo ka dilaalka u ah isku soo dhoweeyaha u yar adeegaya eela intii uu ku marqaami lahaa iyo intii hawsha uu ku fududayn lahaa iyo wixii gacmaha duugi lahaa buu doonayaa mas-uulku ka odhanaya isaguna dhexdhexaadinaya saddexdaba nacdal buu dabigu nebigu dusha uga tuuray calayhi salaatu wasalaam marka taasi waxa ay tilmaamaysaa runtii macsiyada in lagu mutaysanayo nacdal in lagu mutaysanayo ilaahay baynu ka magangalnay marka wuxuu rasuulku wax ku nacdalay wax sahlan maaha wuxuu eeg waxyaabahani waa wax inagu aynu caadaysano nin gabadh isu egeysiiyey iyo naag nin isu egeysiisiyey rashwo la qaatay iyo laaluush la qaatay iyo arrimahan aynu ka warramayno dad badan way la sahlayin way la sahlan yihin laakiin maadaamuu nebigu wax ku nacdalay waa musiibo weyn nebigu wuxuu ahaa nebigii naxariista wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ka ana araxmatu lmuhdaa naxariistii ilaahay ummaddan uu u soo hadiyeeyey baan ahay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wassalaam laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim ra'uufu raxiim buu mu'miniinta o haddana waa tan nacdali ka timi macnaheed waxa weeye musiibaduu qofkani ku dhex jiro ayaa ah wuxuu nacdal ku mutaysanaya marka walaal nacdashu waxa ay macsiyadu waxay keentaa nacdasha ilaahay rasuulka iyo malaa'igtuba qofka ay nacdalaan waxa kale oo runtii ka mid a raadka ay macsiyadu ku reebto nolosha qofka waa xirmaanu dacwati rasuuli sala allahu calayhi wasalam wa dacwati almalaa'ika rasuulku ummadda wuu rabbi baryaya sida aayadda aynu akrinay suuratu tawba akhirkeeda ku sugan ay tilmaamayso ilaahay buu baryayaa ummadda rasuul aada ugu feejigan dadka oo badbaadadooda la socda oo ilaahay in badan u baryayuu ahaa marka ducaduu nebigu dadka u baryayo ilaahay qofka caasigii wuu ka hadhaya maalinta qiyaamaha wuxuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam markuu dadku haraadanyah lasoo hormado ee kawtharka lagu soo hormado darka qaaliga ah ee cidda ka cabta aanay haraadayn qaar baa xaggaa loo aftuubaya markaasuu leeyahay war waa ummaddaydii ha soo hormadeen aan waraabiya daaye hala daayo dabeedna ilaahay baa ogeysiis u dhiibaya waxaa la leeyahay laa tacrif innahum hayaruu bacdak dabadaabay diintii bedeleen oo macsiyay la yimaadeen wey rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkay inay yihiin la haystayaal aan cidi maarayn karaynin haddaba waa ummaddiisiioo astaantii baa ka muuqanaysa hadday doonaan dee waxyaabaha astaantaana waxaa ka mid ahaa weysadii iyo xubnihiioo qofku dee astaan uu ku leeyay uu ka weysaysanayay astaantii ummadda wuu leeyahay qofkani laakiin waa la qabsado dhan kalaa loo sii faruur xidhay markuu arka in la haysto macsiyo ay sameeyeen darteed ducadiisii iyo baryadiisii wuu kala noqonaya wuu habaarayaa wuxuu leeyahy suxqan suxqan ay liman badala diina bacdii alla ha fogeeyo kol hadduu diintii dabaday dadkaasi ay dooriyeenoo macsiyo ay galeen oo sidii nebi maxamed ay u cibaadaysanay ay u cibaadaysan waayeen dee alla ha fogeeya haddaa rasuulku saasuu kaga baxaya calayhi salaatu wasalaam kadalik qofka caasiga ahi manaa raadka xuna uu la kulmaya waxaa ka mid a ducadii malaa'igtana wuu waayaya keligeen mahin walaalayaal waa layna weheliyaa adigoo qofkaaga yar miskiinka isku tirinaya ee hebel la yidhaahda ee halkaa iska jooga suuqaasi xaafadiisaa iska jooga junuud ilaahay baa kugu fayshan kooxo dhan ayaa ilaahay uu kugu fayliyey oo heegan ku ah kuwa wax kaa qora kuwa ku ilaaliya kuwa isu kaa bedela junuuddan baa inagu fayshan junuuddaasi waa malaa'igtii ilaahay mu'miniinta way u duceeyaan laakiin kuwa cusaadda way habaarayaan rabbunaa waxa uu xusay aayad ku sugan suuratu kaafir aayadda toddobaad ilaa sagaalaad dhowrka aayadood ducada malaa'igta ee qiimaha badan ee aab qalbigu ugu degayo ayaa ilaahay suuraddaa uu kaga warramay suuratu kaafir min aaya sabca ilaa tisca aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlah yusabbixuuna bixamdi rabbihim wayu'minuuna bih wayastakfiruuna liladiina aamanuu wayastakfiruuna liladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah bay ilaahay dembi dhaaf u weydiinayaan qof aan mu'min ahayn uma weydiinayaan rabbanaa wasicta kula shayin raxmatan wacilman fakfir liladiina aamanu fakfir liladiina aam liladiina taabuu waاtabacuu sabiilak waqihim cadaaba annaar rabbanaa waadkilhum jannaati cadnin lati jannaati cadnin alatii wacadtahum waman salaxa min aabaa'ihim وأزواaجiهiم وذuرiyaتiهiم iنaka أnتa العaزيiز الحaكيiم وqihم السayiئaaت waa duco qaalaya runtii ilahay janay weydiiyeen ilahay waxay u weydiiyeen inuu cadaabka ka nabadgeliyo laakiin kuwa ay u weydiinayaan waayo waa kuwa ilaahay u toobad keenaya ee nebiga ku fayshan calayhi الsalaaةu wasalaam ummaddiisii saxda ahaayeen marka cumuuman ma soo koobi karno runtii aad iyo aad bay u badan tahay macsiyadu raadka ay ku reebayso nolosha ummadda iyo deegaanka iyo waddanka iyo qofka intaba macsiyadu raad weyn bay ku leedahay waxaa kaaga filan dadku siday ahaayeen quruuntii u horraysay ama intii ay khilaafa raashida jirtay toosnaayeen siday ahaayeen macnaha ilbaxnimada adduunyada iyo dhaqaalaheeda iyo ciidankeeda iyo runtii cisigeeda iyo sharafteeda iyo cilmigeeda iyo ammaanteeda ummadda islaamkaa lahay markay ahaayeen kontonka dowladood ama siddeetanka dowladood inta maanta ah oo isku xidhan kolkay ahaayeen waxay ahaayeen runtii kuwa cisigooda iyo sharaftoodu jiro maxaa maanta lumiyey ma ilaahay baa dulmiyey nasrigii uu u ballan qaaday mee xaguu tegey ma ilaahay baa been sheegaya waxaashaa laakiin kullu dalik fabimaa kasabat ay fabimaa kasabat aydiikum wayaxfu can kaiir marka xaqiiqatan taasi way muuqataa cudurkii wuu jiraa hadiyo jeer marka qof uu xanuunsanayo bacteriyaa timaado oo jaraatiin buu cudurku leeyahay sabab u ah tii waynu arkaynaa way muuqataa muxuu xalku yahay xalku waa iska macruuf walaalayaal ilaahay waxa uu ballan qaaday addoonka ama ummadda ilaahay usoo noqota inuu ka salabaynayo dunuubta qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica bushaaradaasaynu haysanaa waar kuwa xadgudbay oo soo noqdabaa ilaahay uu leeyay dembigoo dhan wuu salabeeyaa ya ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxa rasuulkuna wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam ayuha annaas istakfiru allah fa inii astakfiruhu fi lyawmi mi'ata mara waar ilaahay dembi dhaaf weydiista inuu qof ummaddu isa sii marooriso ay isla hagaagsanaadaan ay yidhaahdaan anagu boqolkiiba boqol muslim baanu muslim baanu ku aftirsanaa aabbahay baa sheekahoo weli oo kadaayo waxaasunaynu akrina laa ilaahay u toobadkeeno anigu boqol jeer baan ilaahay dembi dhaaf weydiistaa buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa bushaarooyinka runtii iyo ballanqaadyada inoogu filan inuu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam nin dilay boqol qof boqol qof dilay sagaal iyo sagaashan dilay oo caalimkii uu yimide uu macnaa caabidkii u yimid uu su-aasha weydiiyey isagana ku boqleeyey oo boqol kaga dhigay in laga dhaafay dunuubtii markii uu towbadkeen dhaba la yimi ay bashaaradaas uu inoo tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kalou xusay inuu ilaahay leeyahay albaab weyn oo ballaadhan oo u furan taa'ibiinta kuwa towbad keenaya u furan oo aan xidhmaynin ilaa qoraxdu galbeed ka soo baxdo ama qofka naftiisu ay xowlalmariidka gaadho inta ka horraysa fursad ba haystaa haddaynu nahay shacbigii haddaynu nahay maamulkii haddaynu nahay magaalooyinkii haddaynu nahay dhallinyaradii haddaynu nahay odayaashii dib aan isugu noqono walaalayaal xalkuna mushkiladdii way jirtaa waynu arkaynaa xalkana ilaahay baa tilmaamay qur-aan baa xusay oo xadiid baa xusay altawbatu ila allah waa inaynu ilaahay u noqono towbad dhaba oo wanaagsan taasaan ku waaninayaa aniga iyo idinkaba iyo ummaddeennaba waxaanan ilaahay ka rajaynayaa inuu inaga dhigo min aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii جزاه الله khayرا sheekhu waa soo gaabiyey wax weyna waa inoo sheegay waxay nooga baahan tahay ku dhaqan iyo hirgelin iyo inaynu aamino waxaad aan idin ogeysiin lahaa insha allahu sheekhu waa noqonayaa caawaba cishaagiina way gaadhay su-aalo doorahoo dadka ay ka faa'iidaysan karaanna way hor yaaliin marka dadweynaha insha allahu waxaan ka codsan lahaa shan iyo toban daqiiqo inay sabraan si uu sheekhu su-aalaha inooga jawaabo dabadeedna cishaagiga aynu tukanno sheekhana aynuu sii ducayno insha allahu tacaala ka warama sidaa insha allah waayahay su-aaluhu aad bay ugu badan yihiin intan haddii aan dhameeyo abaan buro ku sidaa su-aasha ugu horeysa dhegayste magaciisa la yidhaahdo axmed nuux axmed nuur xaaji ayaa wuxuu sheekha weydiinayaa intuu arar dheer soo galay wuxuu su-aal ka dhigay sheekh siyaabo badan ayaa biyuhu ku yimaadaan raggu waxaa jirta buu yidhi dadka qayila mararka qaarkood markay qayilaan biyuhu way ka yimaadaan waa nin waayo aragoo maraado wax ku dhacay ama wax looga sheekeeyey buu ka warramaya markaa dadka qayla markay biyahaasu ka yimaadaan intay iska luqluqdaan oo weysaystaanba iyagoon maydhanin ay masaajidka soo galaan biyaha qaadka ku yimaadaa ma loo tixgelinayaa manidii caadiga ahayd ee waysada ma- maydhiga waajibinaysay mise loo tixgelin maayo
bismi illaahi raxmaan raxiim runtii dee horta bahalka jaad laydhaa ceeb intaasaa ugu filanba haddii dumarkii ay maqlayaanna way mudaaraadi lahaayeen biyahoo qubta iyadoon hawl la qaban qaadow adiga ale buud waa nin gabay u tirinaya qofka xubinkiisa taranka waxaa ka soo baxaa laba arrimood mid waxaa la yidhaahdaa alwadyu wal- walmadyu waa dhareer yaroo ka yimaada oon dareenna lahayn badnaynna kaa waana laga istijoonayaa waana laga weysiisanayaa sida uu tilmaamayo dhacdadii soo martay caliy bnu abi aalib iyo su-aashii uu weydiiyey nebiga markuu nin u diray kadib miqdaad ibnu aswad uu diray midka labaadna waa biyihii taranka oo qofkii ka yimaada haddii taasi ay dhacdo biyaha tarankuna dawcan dee ma qarsoomayaan dareen bay qofkii u yeelanayaan waanay ka badan yihiin kuwa kale aynu sheegayno ama qaada ka keeno ama isaguba ha iska keeno ama si kale hurdaha kaga yimaadeen waxaa ku waajibaya maydhi masaajidkana ma tegi karo salaadana ma tukan karo ilaa uu maydho inuu maydhaa waa waajib sida qur-aanka iyo xadiidkuba ay tilmaamayaan laakiin waxaan odhan lahaa kol haddii dee geedkaa la cunayaa ilaa khatartaa uu leeyahay in aada iyo aada looga feejignaadoo la iskaga hadho la iskaga hadho waan odhan lahaa walaalayaal walaalaheenna cunana allaha idinka daweeye nin walooba go-aan ka qaado
Eh, laba waraaqood baa eh, isdul saaran isku ujeedooyin bay ka hadlayaan mid wuxuu weel- ka wa- eh, she- sheekha weydiinayaa eh, fideoyadan la daawanayo iyo ciyaaraha la daawanayo shareecadu maxay ka qabtaa mid kalena wuxuu leeyahay sheekh eh, jazaaka allahu khayran dadka waktigooda iyo cayaaro daawasho iyo ka sheekeyn ku luminayaa maxaad kula talin lahayd
horta kollay dadka muslimiintu inay jidhkooda dhisaan ama sboortisa ku dhisaan ama tababar ciidan oo ay qaataan wax dhiba ma leh waa qayb riyaadada ka mid ahoo inuu qofku ragguna dee ama fagaaro furan ama meel u gaara dumarkuna guriga dhexdooda haddii ay gabadheedu guriga dhexdiisa wax ku qabsanaysa gabadhu laa baas wax dhibi ma jiro qofku hadduu jidhkiisa cajsiga ka biinayo isla markaana uu diyaargarow samaynayo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam fardahana waa ku tartami jiray orodkana wuu ku tartami jiray legdintana wuu ku tartami jiray intuba way dhacday taasi waa arrinta samaynteeda Eh, laakiin midhka muuqanayaa waxa weeye shaygu mararka qaarkood ayaa isagoo mubaax ah yuxram lishay-in caarid shay soo darriyay oo la xidhiidha daraaddii uu u xaaraantinimoobaa isagoo xalaalba ah masalan inaad fideoga daawato oo aad ka faa'iidaysato wax wanaagsan sida muxaadarada la duubay oo kale sida war dhacday oo kale iyo muslimiinta waxa lagu hayo oo dabeetana aad iska dhaqaajiso laa baas laakiin qof qaawan inaad ka daawato hadday internet tahay iyo haddii ay video tahay iyo haddii ay tahay eh, dumar aroos jooga iyo haddii ay tahay bahalkii majallaadkii iyo sawiradii waxoo dhan waa xaraam weeye baashan kale iyaduna ciyaarta ciyaartii haddii ay kaa luminayso cibaadadii ilaahay ama salaadii subax ee aad tukan lahayd waktigaa wax baran lahayd waktigaa aad shaqaysan lahayd waktigaa aad cilmi kororsan lahayd hadday kaa luminayso dee sababtaa darteed xaaraan bay ku noqonaysaa inuu qofku daawado wakti yaroo kooban uu iska dhaafo laabaas laakiin waxaynu aragnaa dhallinyarada iyo ha u badnaadeene in muddo aada u fara badan oo awalisa saacada saacada lix saacadood gaaraya dadku ay nafta iskaga saaraan ay usoo jeedaan oo dabeetana salaad ilaahayna aanay ukicin waajibna aanay ukicin taa way ku xaaraantinimoobi kartaa asalkeedii hore mubaxaaba ha ahaatee marka waa inuu qofku iska ilaaliyaa wixii luminaya cibaadadiisa iyo waktigiisa iyo macaashkiisa intaba
Ah, dhegaysto kale oo aan magaciisa sheegin wuxuu leeyahay dhibaatooyin badan baa hareeraheenna ka socda caalam alislaami dhib badan baa lagu hayaa dadka muslimiinta ee qaaradan ku nool haddaynu nahay maxaa waajiba inagay nagala gudboon
horta sideedaba nebigu wuxuu xusay calayhi salaatu wasalaam isagoo dagaalkii tabuuq ku jira tabuuq waxay u jirtaa lix boqol iyo siyaado kilomitir bay madiina u jirtaa halkaasuu lug ku tegay oo reer yurub uu weeraray nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta ogeysiis buu siiye oo waxa uu ihi madiino waxaynu kaga nimi qolaynu kaga nimi madiino markaynu dagaalka ku jirno meel kasta oo aynu marno wayna weheliyaan haddaynu buur ka laabanno iyo haddaynu doox weyn marno waynala socdaanno way yaabeen asxaabtii oo waxay idhahdeen ma iyagoo madiine joogay nala socdaan haabu xabasahum alcudur cudurdaar baa helae haddii ay cudurdaarkaasi uu ka hor dhaqaaqi lahaa waynoo soo wayna soo raaci laha waa indhoolayaashii waa cagoolayaashii waa dumarkii iyo carruurtii macnaha waxaa looga jeedaa waa taageerayaal baynooyin idaa nasaxuu lilaahi wa rasuulih suuratu tawba waa taageerayaalba inoo yihiin weeyi oo marka colka muslimiintu gaalada jabiyo way ku farxayaan marka muslimiinta wax la yeelo way ka naxayaan way u ducaynayaan way garab taagan yihiin taageerayaalbay idan marka horta ta u weyni waa inaad taageero noqota ee aanaad odhan in maraykanku ha guulaysto iyo kuwaasaa gar daran iyo oonan muslimiinta ku wiirsanin laakiin qofku hadduu muslimiinta taageero u yahay isagoo halkiisa joogu majuur ku noqonaya maajuur ku noqonaya ducaduna runtii dee wax sahlan maaha waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamayay marka jihaadka lagu jiro dadka ducafadaa ducadooda in loogu hiilinayo dadka mujaahidiinta ah marka waktiyada ducada la aqbalo in loo duceeyaana runtii wax sahlan maaha marka umuurta lagaga qayb qaadan karaa waa mawqifka oo aad wanaajiso adigoo dadka muslimiinta ah taageeraya adiga oo u ducaynaya adiga oo runtii macooda ah saa uu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha la gudban bay ka mid
tahay su-aashan kale waxay tilma waxayna weydii sheekha weydiinaysaa inkastoo dhegaysan dhegaysto aanu soo qorin magaciisa marka salaadaha shantaa la tukado imaam baa tukanaya kolley inuu imaamkaasi si jamaca u duceeyo diinta islaamku maxay ka qabta
ilahay baa wuxuu hi laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswatun xasana liman kaana yarju اllaha walyowma alaakhir wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu faاntahuu qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum allah waqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli nusuustaasoo dhan ee aayad iyo axaadiidli waxa ay tilmaamayaan haddii la cibaadaysanayo laabudda fiiha min atawqiif waa in sidii uu nebigu u sameeye cibaadadaa loo sameeyaa waxaa la yidhahdaa rusushu waxa weeye cidda tusaalaha ku ah kutubta ilaahay uu soo dejiyo sida loo fahmayo marka ilaahay uu kitaab keeno namuudajka iyo tusaalaha ficilnimo ku muujinaya diintaa sida loogu camal falaya waa rasuulka marka rasuulkun ku dayda baa layihi rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam marka uu asxaabta tukiyo salaadu ama sunno ha ahaato ama faral ama jumca ha ahaata ama kayrkeed wuxuunay salaadu ku dhammaan jirtay uun marka la salaamo naqsado marka la salaamo naqsado unbay salaadu dhammaanaysa sidaasayna ilaahay uhi fa idaa qudiyat asalaatu faintashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illaah markaa wax shardi ahoo kale oo isugu sii xidhan imaamkii iyo muadink ma'muumkii ma jiro kol haddii assalaamu calaykum assalaamu calaykum laidhaah way dhammaatay kii masaajidka fadhiyaya dikri akhriyaya iyo kii bakhaarka furanaya warkuu dhayma
su-aalahan waa dadejinayaa dhegaystahaana wuxuyna weydiiyey waashmaan baan ahay salaadii jimcahana way igaga beegantay sheekhow salaadaa jimcahay haddii aan waashmaannimadaydii ay ku casilmayso maxaan ka yeelaya
kolley midka meesha ku jiraa waxa weeye qofka muslimka ah inuuinuu shaqaysto wayt oo waxuu soo saaro inuu cibaadaystaana dee waa waajib aayadda aynu akhriyaynay baa ilaahay uu ku muujiyo fa idaa qudiyat isalaatu faintashiruu fi lardi bale wabtaquu min fadli illaah marka salaaddii la dhamay fa idaa faraqta fansab markaad salaaddii ka baxdo tacabgal oo iska shaqata marka mar walba waxaad arkaysaa cibaadadii waa laga maarmaan siminaar kaama mashquulin karo tacliintii kaama mashquulin karto safarkii kaama mashquulin karo shaqadii kaama mashquulin karto sharkadda iyo cidda waashmaanka qofkan ka dhigaysa intuba waa in lagu xisaabtamaa qofkan inaan la xirmaanin lagu talagalo in dadku isbedelaan cala al aqal haddii meeshii aanay suuragal ahayn iyadoo cidlaa in laga tago qofkan jumco waliba inay dhaafto waa inaan lagu talagelin bal jumca dhaaf waa in laba waashmaan isu bedelaan qofkii haddii aanay dee meeshii suuro galayn in cidla laga tago xataa meheradaha qaarkood hadday suuro galayso dumarka in waashmaan looga dhigo waktiga jimcada maadaama iyagii jimca aanay ku waajibaynin waa in waktigaasi ku meelgaala ay usii ilaaliyaan laakiin mar walba qofka muslimka ah shayga garabka midigta uu ku hayayo gacanta midigtu waa cibaadada adduunyadana tabidixbaa lagu haynaya laakiin mar walba dadka muslimiinta waa inay iswaafajiyaan marka inaga waxaad yar moodaa in shaqadun laga fuur yeelaya laakiin cibaadadii sidii la isu waafajin lahaa aan laga fikirayn marka iswaafajintu waa laga maarmaan jazaak allah khayr su-aashan kale waxay tilmaamaysaa salaad safar baan ahaa salaadii maqrib baa safarkii aan ku guda jiray waan ta'khiiriyey dabadeedna safarkii wuxuu ii soo dhammaaday iyadoo salaaddii cishaayi lagu jiro baan guryahaygii imi salaaddii cishaayi oo lagu jira baan imi labadii salaadood teen horraysiinayaa salaaddii cishaayise ma qasrin karaa mar haddii aan gurigaygii soo gaadhay
horta labada salaadood waxaad horraysiinaysaa ta lagu jira markaa jamacaad la tukanaysa ila gurigaagii baa timaa jabicina waajib buu kugu yahay hadduu nin yahay haddii uu gabarh yahay oo gurigeedii ay ku tukanayso waxay horraysiinaysaa maqribkii tegey cishaa'igiina waa dambaysiinaysa cishaa'iga waxaa la horraysiin karaa uun haddaad jamaca la tukanayso markaa salaaddii maqrib ee safar kaaga tagtayna waa dambaysiinaysa ruksaddana sideedaba qofku waxa uu haystaa sababtii ruksadda keenaysay intuu ku jiro hadduu qofku qofka waxaa loogu rukseeyey inuu salaada gaabiyo ama jamciyo muxuu ahaa safar hadduu gurigiisii tegey dee safarkii u dhammaaday cishaa'igii oo jooga haddaad gurigaagii tagto safar dheerba soo galo ilaa caawa aad ku soo jirtayoo dee ruksaddii safarku way kaa haldhaye cishaa'igii dhammaystiray
dhegaystahan kalena waxayna weydiinayaa sheekhow dad badan oo culimo ahaan jiray oo dhintay baa jira dad baa siyaarta siyaaradaa shareecadu maxay ka qabtaa
runtii dee siyaarada sharcigu wuxuu yaqaanaa xabaashoo la siyaarto siduu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha fa inaha tudakirukum alaakhira nebiguna baqiic waa siyaaran jiray habeenkiibuu siyaaran jiray maalinkiina wuu siyaaran jiray labadaba way soo aroortay marka xabaalaha wuxuu u siyaaran jiray sidaa uu isagu sheegay fa inahaa tudakirukum alaakhira aakhiro ayayna xusuusinaysa oo marka aad qofkii walaalka ahaa aabbaha ahaa hooyada ahaa saaxiibka ahaa shuraakadaada ahaa isku wanaagsanaydeen isku macahaydeen oo halkan ku libdhay oon safar war soo diri karaynin oon soo bixi karaynin oon soo hadli karaynin oo xoolihiisiina la qaybsaday islaamtiisiina la dumaalay marka uu qofku intaa arko runtii wax weyn ayaa u kordhaya wuxuu ka fikirayaa talo adiguna soo halkan un ku libdhi mayse halkan un intood ku soo libidho soo warkaagu sidaa u hadhi maayo soo adigiiyo ilaahay isku dambayn maysaa fa innahaa tudakirukum alaakhira aakhira idin xusuusinaysa marka macnaheedu maaha in wax laga dalbayee waana loo ducaynayaa darisaynu wax ku qaadannana way inoo noqonayaan xabaalaha soo eegidoodu xikmadda loo siyaaranayana waa taa inta uu nebigu sheegay sharcigu ogol yahay
waxaan ahay nin sigaarka iibiye buu yidhi oo tubankaayo yar baan haystaa lacagta iga soo baxda ma ka xajiyi karaya
wallaahi sigaarka iyo jaadku waktigan aynu marayno waa mushkilo ijtimaaciya mushkilad bulshadeenna haysato weeye xaqiiqatan oo maanta lacagta inagaga baxda jaad iyo sigaar isu sheegi mayno boqolaal kun weeye wasaaradda maaliyadda etoobiya waxay tilmaamaysaa cashuurta ay jaadka jigjiga ka baxee soomaaliya galay oo keliya ama dhinaceennanba ay ka heleen sagaal iyo toban milyan oo dollar bay noqotaa sanadkii sanadkan u dambeeyey sagaal iyo toban milyan oo dollar marka maalintii bishii loo qaybiyo haddana maalinkii loo qaybiyo laba boqol iyo konton kun oo dollar ayaa kusoo hagaagaya lacagtaasina maadaama inaan ari ka helaynin waa inta yaree dabadda laynooga soo dirayo dhaqaal ahaan buu caynkaayo caafimaad ahaanna dee baalkii oba lasoo buufiyaaba waa idinka arkaya sigaarkana dee dushiisay ku qoran tahay oo dee kafeejignoolaaba lagu soo qoray oo kambaniga kusoo qori waaya waaba ganaaxan yahayba marka waa cudur aad iibsanayso oo cuudkaagiina aad gelinayso idan haddii uu noqday waxaan bannaanayn dee wixii laga helaana waa waxaan bannaanayn sideedabana haddii waajib la gudanayo iyo haddii sadaqo waajiba la bixinayo iyo haddii tu sunnaa la bixinayo ina allaha tayibun walaa yaqbalu ilaa tayiban buu nebigu leeyahy ilaahay wuu wanaagsan yahay waxaanu dadow idinka aqbali karaa u idinka guddoomi karaa wax xalaalahun saa darteed baa culimmadu waxay fidyoodaan maalka xaraamta ah inaan sadaqana laga bixinayn sakana laga bixinayn lagana xaji karayn xalka waxa weeye qofku inuu go-aan wanaagsan qaato dabeetana jawigiisa shaqo si dhiiramaan leh uu bedelo walow amaahda ha qaateen wallahu aclam
haddii qof aan lacag u dhiibtay uu ku shaqeeyo ka macaasho macaashka aya iska leh
udhiibiddu way kala duwantaha haddaad tidhi inoogu shaqee dee sidai aad ku heshiiseen faa'iidada ayayd inu qaybsan doontaa haddii arrintu ay ahayd ammaana oo aad tidhi hebelow lacagtan bakhaarka idhig ama xawaaladda iigu hay oo wuxu ay ahayd shaygan aynuu naqaano ammaana sharcigana loo yaqaano alwariica oo qofkii uu ku shaqaysto faa'iidada ka soo baxday qofkii lacagta lahaabaa leh faa'iidada ka soo baxda lacagtaa bakhaarka lagugu dhibay ama xawaaladda ee aanad u sheegin qofkii lahaa markaad ku shaqaynayso waxa dakhligaa iska leh qofkii lacagta lahaa wuxuu kugu xalaaloobi karaa keliya adigoo marka hore fasax ka qaato idhaahda ma ku shaqaystaa iyadoo markaa amaah noqon doonta ama markii faa'iidadu ay soo baxday aad ku shaqaysay kadib wixii ka soo baxay weydiisto oo idhaahda war wixii aad ii dhiibatay waan ku shaqeeyo intanaa ka soo baxdae dee ma iska qaataa hadduu kuu xalaalay ku idhaahdo qaadana way xalaaloobi kartaa laakiin waa caado aan wanaagsanayn intoo ammaanadii laguu dhiibto inaad dabeetana isku ururiso unoo agaabaad geliso o aad ka faa'iidaysato adigoo dadkii lahaa aan u sheegin fasaxna weydiisanin wallahu aclam
dhegaystaani laba su-aalood baynu weydiiyey midiqaadkii ku saabsanayd oo asal ahaan miyuu xaaraan u yahay mise sabab ahaan buu xaaraan u yahay sheekhu uu ka jawaabay su-aashan labaad inu weydiiyey waxa weeyaan hay-adahan ka sheekeeya had iyo jeer gudaha dumarka ee gudniinka iyo arrimaha kusoo gabada ee la shaqayntoodu shareecada islaamka maxay ka qabtaa
horta sideedaba fii sharcina maa yugniina can hayrina sharcigeennu wuu dhammaystiran yahay waxaana ku sugan wax inagaga filan ummadaha kaleba innagaana marti laynoo yihin haddayna dadka muslimiinta ah ummadaha kale innagay marti inoo yihin diinta miidda ah ee saafiga ah ee laga cabbayaa waa teenna waayo tilmuudkii yahuudda iyo baybalkii nasaarada mid waliba u walaaqan yahay waxaan hagaagsanayn baa lagu daray dawadii hagaagsanayd innaga hayna ee farmasiga laga qaadanayay marka qofkii dawada hayay hadduu agtiisa dhigo oo waxaan waxba dawaynaynuu raadsado wuu xiiqayaa cudurkana ka bixi maayo marka wixii aynu ku wacdiyeyna dadkeenna qur-aan iyo xadiis baynu haysanaa iyo xikmaddii culimada iyo shuraaxdoodii ku xiiqi mayno hay-ada waxay noo laqimeen iyo runtii waxay iyagu sheegayaan ee sida shareecadeennu wuxu sheegay ama gudniin ha ahaado ama airis ha ahaado ama sina ha ahaado ama cudur kale ha ahaado sida shareecadeennu u sheegtay ayaynu wax ugu waaninaynaa macnaheeduna maaha inaynu qaxwo ku helno ma sinidhaar aad wax kaga hesho ama aad hay- hay-ad ku aqbasho ee adigu xilku saaran baad gudanaysa xilku saaran ayaad gudanaysa waana laga yaabaa siyaasadda iyagu ay ka leeyihiin iyo sida islaamku u jahaynaya marar badan inuu iskhilaafo oo sidooda haddii waxba loo wadi waayo ay markaa ay isku dhacdaan waa suuragaloo dee mabaadidii iyo usuushii baa kala duwan marka haddaynu dacwad faafinayno iyo haddaynu dad islaaxinayno iyo haddaynu munkar la dagaalamaynaba daacatan lilaah innagoo ilaahay adeecayna ayaynu runtii arrimaha fulinaynaa sida sharcigeennana dee waynu u fulinaynaa dadka waynu u waaninaynaa
nin baa dhintay baktigiisii baa la helay isagoo baa la helay isagoo qurmay ama waabuu googo-ay miinayo wixii la kacayba qofka caynkaasa oo aan hilbihiisiiba isku oolayn sidee loo kanfayaa loo maydhayaa loogu tukanaya
yaxaqu lilmu'mini atayamumu xayan wa mayitan qofku hadduu nool iyo hadduu dhintayba waa loo gebagabayn karaa kolka uu nool yahay haddii jidhkiisii uu ka maydhan kari waayo siduu u gebagabaysanayo marka uu dhintana meel looga maydho haddii la waayo waa loo gebagabayn karaa wejigii iyo gacmaha ayaa looga gebagabaynayaa dabeedna waa la kafmaya waa la aasaya
gabadhaydii ayaan saddex dalqadood ku furay anigoon magaceeda sheegin mar labaad baan haddana cadhoodo laba dalqadood baan ku furay anigoon magaceeda sheegin haweentaa arrinkeedii bal sheekha oo ka warran
kollay midhka muuqanaya waxa weeye dalaaqa dalaaqa noocan oo kale ah isagu fatwo kuma fiicno jawaabtiisu laakiin qadaa buu ku fiican yahi macnaheedu waxa weeyaan in culimo loo geeyo ama maxkamado gabadhana wax la weydiiyo isagana wax la weydiiyo dabeetana go-aanka sida sharciga isla waafaqaan lagu eego si isla waafaqaan go-aan kusoo baxo laakiin mararka qaarkood intanuu qofku sheegay marka laga jawaabo iyaduna waxaa laga yaabaa inay wax cusub oo kala sheegto marka suu ku fiican yahay waa sidaas laakiin sidan imika aad sheegtay dee way furan tahay horta inay furan tahay la islama waafaqsanaa inay soo noqonaysaiyo inaanay soo noqonaynina waxaan leehay cafwan inay furan tahay la iskuma khilaafsanaa oo khilaaf kama joogo furiinkeeda dee way furantay macnaha ama magaceeda sheeg ama ha sheegin ama xataa dalqadaha sheeg ama ha sheegin hadduu yidhaha qof saddexdii baad iga tah iyo hadduu yidhaha saddexdii dalqadood baad iga tah iyo hadduu idhaahdo hebla iyo haddaanu odhan intuba waa isku mid marka furiin wuu jiraa laakiin dalqadaha intee laga soo qaadaya iyo siday ugu soo noqon karaysaa ee loogu saxaya arrinta hadday labadii qof isku soo noqonayaan de waxay u baahantay inaad culimo ugeyso
culimada qaarkood haweenka bilaaweli ayay ku meheriyaan arrinkaas shareecadu maxay ka qabtaa
gabadhu weliga way u baahantay hadday carmal tahay iyo hadday inantay arrintan odhanaysa carmashu iyadaa ismeherinaysana ma jirta xagga shareecada gabadha carmasha iyo dumaasha iyo inanta mid waliba way u baahan tahay mas-uulkii meherin lahaa qowl daciif oo abu xaniifa leeyahay baa tilmaamo weliga inaan la tixgelinayn laakiin kaasina nusuusta waa ka janjeedhaa marka waa lagama maarmaan weligii in la weydiiyo weligii hadduu maqan yahayna cid ha soo wakiisho haddii cid inuu soo wakiisho aanay suuroobayn inuu telefoon kusoo hadlana ka u xigaa guurinaya ka dad isaga u xiga xagga dhaxal ahaan iyo buddhiga ahaan marka la eego kaasaa guurin doona
ninka salaada aan toos u wadin ee mar walba googooya shareecadu maxay ka qabtaa
shareecadu waxay ka qabtaa un dee waa faasiq culimada qaarkoodna waaba kuwa gaal ku sheegay dee ha toobadkeena un wuxuu ku jiraa macsiyada aynu caawa ka soo warramayn iyo cudurka iyo balaayadaasuu ku jiraa dunuubtii waaweyneyd mid ka midabuu ku dhacay xalkiisu waxa weeye in saaxiibkii iyo ehelkii iyo tolkiiba ay u gurmadaan oo qofkii la waaniyey quwa anfusakum wa ahliikum naara sidaa darteedna uu toobad keena uun ilaahay u tukado
gabadh baa aabaheed nin gaala siiye oo u meheriyey meherkaas shareecadu maxay ka qabtaa
sideedaba gabadhu nin gaala ma guursan karto nin gaala ma guursan karto walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu walacabdun mu'minun khayrun min mushrikin walow acjabakum hablihiin ha u guurinina qof gaala baa ilahawi addoon alla rumeeyey baa ka fiican kaa gaalka ah araggiisa iyo adduunkiisa iyo jinsiyaddiisuba ha idin yaabgeliyey waa la dhacsanaateen marka waa xaaraan meherkeeduna ma ansaxayo gabadh muslimada in loo guuriyo qof gaala diintu doonaba ha haysto
maryaha ama shaadadka ay wax ku qorqoran yihiin ama sawirada ku ku yaaliin salaada ma ku ba salaadu ma ku baxaysaa mise ku bixi mayso salaaddu way ku baxaysaa laakiin dee tashuush bay keenaysaa oo kambeni marka lagu xayeysiinayo ama sawirba uu ku yaallo qofka kaa dambeeya ama kaa horeeya laga yaabaa inay ishiisu qabato dabeetana akhrintiisa iyo eegiddiisa uu ku mashquulo qofka wixii salaada ka mashquulinayana dee khushuucdiibuu ka luminaya khushuucduna waa nuxurka salaada nebiguna calayhi salaatu wasalaam mar uu sijaayad ku tukanayay intuu qaaday uu iska tuuray buu lahaa iga qaada oo ii keena tii aan calamada lahayn salaadiiba iga mashquulisee marka maadaamay salaada ka mashquulin karto qofka waa daruuri in qofku uu iska daayo ama uu ka bi'iyo ama uu wax ku dulnabo
garhka in lala baxaa mawaajiba mise wasunne
labadaba la yidhi culimada islaamku iskuma diidana in lala baxayo laakiin qaarna waajib bay ku sheegeen qaarna sunni waajib hadduu yahay waa halkeeda hadduu sunno yahay sunnaha iyaa yidhaha laga tago marle waa lala baxayaa runtii gadhlayaashana waxaa tusaala waa nebiga calayhi salaatu wasalaam mar haddii uu dee isagu la baxayay farayna
surwaalka ama marada ilaa iyo dhulka la jiido shareecadu maxay ka qabtaa
dee raggan uma hagaagsana oo wuu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam sida macruufka ah dee in fara badan aragteen gabadhaa loo ogoliyay xoogaa yaroo ilaa cagaheeda astura laakiin ragga ma banaana
shaarka surwaalka hoosta laga mariyo shareecad maxay ka qabta
kolley wuxuu dha fiican un cawrada wixii si wanaagsan oo asturaya fiican cawrada wixii si wanaagsan oo asturaya marka anugu waxaan arki lahaa inay ka wanaagsan tahay inuu qofku xigmaddii shaarka loo dheereeyay meesha kamay bixine si baryihiisa iyo qaarkiisa dambe iyo foorarkiisa u asturo inuu iska sii daystaa u fiican
sawirada guryaha la dhigo shareecadu maxay ka qabtaa
sawirka dee ha la iska daayay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam malaa'igtuna guriga ma soo gasho haddii gidaarada la dhigayo ama laga laalaadinayo ama uu yahay mid la weyneeyo halkaa yaalla marka inkastoo dee khilaafuu ka jiro sawirkan photogaraafka ah oo khilaafuu meesha yaallo haddana mar walba culimadu waxay rajaxayaan maadaama iyo wax la isku khilaafay wixii aada u baahata mooye wixii kale hadduu guriga yaallana inaad iska asturto
su-aashani waa su-aal dhaxal ku saabsan nin baa dhinto hooyadiibuu ka tegey walaalihii oo isku aaba yihiinna waa ka tegey qaar ashiqaa oo aabbiyo hooyada ay walaal ku yihiin buu ka tegey carruurna male xaasna male dhaxalka ayaa qaadanaya
aaba sheegi karayna dhaxalka ah waynu sheegi karnaa sida loo kala helayo laakiin waa arrin u baahan garsoor marka culimmadu qaybinayaan dhaxalka ayuunbaad u sheegaysa haddaynu imika sheegno waxaa laga yaabaa si qaladaba inaad u qaadato dabeetana mar hadduu yahay wax maal lagu kala qaadanayo fatwo kuma fiicna
qof baa waalidkii xanuunsanayey isaga xanaanayn jiray waa loo kala sheekeeyey dabadeedna odaygii isagoo sidii wiilkii ugu cadhaysan ayuu sidii ku dhintay inankiina waa qancin kari waayey diiqad buu ku nool yahay wiilkii si allaalihiisi uu yeelo buu garan laayahay ninka maxaa arrinkiisa aad kala talin lahay
hadduu dee waalidku noolyo ilaahay baa yihi wa saaxibuhumaa fi dunyaa macruufan adduunyada u samafal haddii uu dhintayna wixii samafal kula gudban unbaad samayn doontaa sida adigoo dardaarankiisii fuliyo oo saaxiibadii xidhiidhiyo oo ee dayntii ka bixiyo oo wixii samafala unbaad dabadii samayn doontaa laakiin marlayba wixii sharcigu ogol yahay hadduu kugu diidan yahay oo waxaa isku seegtay inuu yahay wax dhibi ma jiro haddii khilaafka adugu aad leedahayna hadduu nool yahayna cafis weydiiso hadduu dhintayna samafalkaa iyo ducadaas uun sameen